War-saxaafadeed digniin amni xambaarsan ayaa dhawaan ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee ku taala magaalada Addis Ababa oo ah caasimadda waddanka Itoobiya. War ka soo baxay safaaradda Mareykanka ayaa loogu digay muwaadiniinta Ameerikaanka ah ee ku sugan waddankaasi in ay ka fogaadaan goobaha ay halisyada kala kulmi karaan, iyadoo dhanka kale loo tilmaamay in uu amniga dalka Itoobiya aan la isku halleyn karin. Waxaa si gaar ah loogu digay in ay tagin meelaha ay dadka inta badan ku kulmaan, iyadoo loo sheegay khatarta ay la kulmi karaan iyaga iyo qoysaskooda. War-saxaafadeedkan ayaa sidoo kale lagu yiri in dalka Itoobiya uu ku jiro xaalad amni darro ah, isla markaana mar kasta la filan karo in ay rabshado amni darro ah ka dhacaan. Magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ayaa waxa ay marar badan martigelisay mudaharaadyo iyo dilal bareer ah oo loo geysanayo dadka Soogalootiga ah ee ku nool magaaladaasi, iyadoona safaaraddani u baqaysa dadka Ameerikaanka ah ee ku sugan waddankaasi Itoobiya.